إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar xasmina ku qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah oo ku sugnaa deegaan dhacdulaadka degmada caalwaaq ee gobolka gedo lix ruux oo basaasiin u kala ahaa sirdoonnada maraykanka iyo kan maamulka galmudug ayaa shalay lagu toogtay fagaara ku yaala deegaanka kuuyanbarow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar xooggan oo maalintii shalay ka dhacay duleedka degmada moqokori ee gobolka hiiraan meydadka ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda ee lagu dilay dagaalkii shalay ayaa lagu soo bandhigay degmada aadan yabaal ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waxgaradka gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa maleeshiyaadka macawisleyda uga digay dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta oo iyagu noqday xaabada lagu shidayo dagaalkaas waaliga walaayada islaamiga ah hiiraan ayaa ka warbixiyey dagaalkii shalay ka dhacay gobolkaas oo lagu dilay saraakiil sarsare ku dhowaad labaatan ruux ayaa ku dhintay dalka morocco kadib markii qamrii subaysan ay cabeen دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka dagaal culus ku qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa qaybo ka mida gobolka gedo dagaalka ayaa wuxuu ka dhacay duleedka deegaanka gariley ee dhaca xuduud beenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya gaar ahaan dhanka degmada caalwaaq waxaana salaadii subax kadib halkaa dagaal ku qaaday ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarka waxaa lagu soo afjaray ciidamadii dowladda federaalka ee halkaa ku sugnaa ciidamadan ayaa deegaanka ka waday isballaarin iyagoona qodanaya ceelbiyood wixii ku soo kordha waan soo gudbin doonaa insha allah sidoo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal ku qaadeen ciidamada kenyaatiga ee ku sugan deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose lix ruux oo basaas u kala ahaa sirdoonnada maraykanka iyo kan maamulka galmudug ayaa shalay lagu toogtay fagaara ku yaala deegaanka kuuyanbarow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose warbixin ku aadan moxamed aamiin ayaa soo jeedinaya
fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka kuunyo barow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa shalay galab casir liiqii waxaa ka dhacay xukun xadurriddo ah oo lagu fuliyey rag lagu eedeeyey in ay basaasiin u ahaayeen sirdoonka maraykanka marka laga reebo hal nin oo basaas u ahaa sirdoonka dowladda federaalka qaadiga maxkamadda ayaa faahfaahinta ka hor waxa uu fagaaraha ka akhriyey xukunka eedeysanayaasha iyo tafaasiisha oo mid weliba oo iyaga ka mid ah uu si gaar ah kaga hadlay shaqadiisii iyo dhibaatooyinkii uu geystay yaxya cabdishakuur cusmaan yaxya aflow oo saddex iyo labaatan jir ah waa ninka koowaad ee kiiskiisa lasoo bandhigay waxaana lagu eedeeyey inuu ka tirsanaa sirdoonka maraykanka islamarkaana uu ka dambeeyey hagidda duqeymo ka dhacay wilaayaadka shabeellada hoose iyo jubbooyinka eedeysanaha ayaa maxkamadda horteeda ka qirtay eedaasi waxaana uu sheegay in hawshaani uu soo bandhigay basaas la yidhaahdo muxsin sidaba uu sheegay wuxuuna shariixooyin qalabka diyaaradaha loo dhiga halka ay duqeeyaan ka keenaya magaalada muqdisho qaadiga oo sharaxaya kiisaskiisa kale ayaana waxa uu yidhi waxaan gudbiyey nambarada laba nin oo ka tirsan mujaahidiinta waana la duqeeyey waxaan shaqaalaysiiyey rag ayaga la shaqeeya sidoo kale waxaan la shaqaynayay hay-ad loogu yeedho la dagaalanka xagjirka iyo dhaqan celinta shaqadeedanu tahay in dhallinyarada laga musaafiriyo wilaayaadka waxaanu u diray dhowr qof waxaanu lagu daray bsta dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacag eedeysanaha labaad ee xogtiisa iyo xukunkiisa lasoo bandhigay waa toddobiyo labaatan jir lagu magacaabo cabdifitaax sheekh ibraahim biibaye kaas oo isna maxkamadda horteeda ka qirtay inuu ahaa basaas u shaqaynayay sirdoonka maraykanka ayna shaqaalaysiiyeen muxsin diyaasbaro iyo axmed shanta maxkamadda islaamiga ah ayaana waxa ay soo bandhigtay waxyaabihii uu ka dambeeyey kow waxaan shareeyin geliyey idaacadda alfurqaan ee kuunyo waana la duqeeyey labo waxaan afar jeer soo sahmiyey meel magaalada kuunyo bannaankeeda ah oo ay ku soo degi rabeen ciidamo bangaraaf ah saddex waxaan magacyadoodii iyo nambaradooda gudbiyey rag ka tirsan mujaahidiinta shaqooyinkaasna waxaan ku qaatay lacago yar basaaska saddexaad waa axmedey cabdulaahi cali shanta oo afar iyo labaatan sano jir ah una shaqaynayay sirdoonka maraykanka sida ku cad macluumaadka maxkamadda ninkan ayaa waxaa shaqadaasi basaasnimada ah usoo bandhigay adeerkiisa oo la shaqaynayay sirdoonka maraykanka iyadoo mar kale uu usoo bandhigay muxsin diyaasbaro muddo laba sano ah oo uu howshan faraha kula jiray ayaa waxa uu agaasimay dhacdooyin waana kan qaadiga oo faahfaahinaya hadalkiisii kow waxaan aniga agaasimay duqayntii idaacadda alfurqaan ee kuunyo aniga ayaana amray in la dhigo shareexo labo waxaan gudbiyey nambarada iyo macluumaadka rag ka tirsan mujaahidiinta sidoo kale waxaan sawiro ka qaaday rag ka tirsan mujaahidiinta mana gaarin meeshii aan ugu talagalay saddex waxaan mar soo saxmiyey meel ay ku deg rabeen ciidamo bangaraaf oo duulaan ku ahaa kuunyo afar waxaan shaqaalaysiiyey rag la shaqeeya maraykanka dhammaan shaqooyinkan waxaan ku qaatay lacag intaasi kadib maxkamadda ayaa soo bandhigta kiiska muxsin cusmaan maxamed oo ka mid ahaa ragga basaasiinta ah ee u shaqaynayay sirdoonka maraykanka soddon jirkan oo ka qayb qaatay duqeymo ka dhacay wilaayaadka jubbooyinka iyo shabeellada hoose ayaa maxkamadda horteeda ka qirtay shaqadan basaasnimada ah oo loo soo bandhigay goor uu joogay koonfurta suudaan markii uu yimid koonyo barowna lagu soo xiray nin la yidhaahdo cabdalla nuunow oo ahaa basaas horay usii dhakanaa intaasi kadib qaadiga oo ka warramaya ayaa waxa uu yidhi muddo kadib waxaan toos ugu xirmay gaalkii caddaanka ahaa shaqooyinkaan la qabtayna waxay kala yihiin sida soo socod waxaan ka qayb qaatay duqayntii sheekh ismaaciil irtoogta labo duqayntii macallin yahaye saddex duqayn loo geystay gaari minubajeero ah oo ay ka badbaadeen raggii watay afar duqayntii kuusow haaje shan duqayntii uu ku shahiday macallin muxdiin shareexaddana aniga ayaa u dhiibay sadaam lix duqayn loo geystay laba guri oo ku yaalla kuunyo barow aniga ayaana shareexadda dhiibay sidoo kale waxaan u gudbiyey macluumaadka guryo ay leeyihiin rag ka tirsan mujaahidiinta iyo nambaradooda sidoo kale waxaan shaqaalaysiiyey dad la shaqeeya maraykanka kiiskaasi kadib waxa ay sidoo kale maxkamaddu soo bandhigtay daahir maxamed salaad oo ka mid ahaa sirdoonka galmudug daahir waxa uu sheegay in muddo laga joogo sanad iyo bilooyin uu shaqadani ka dalbaday mahdi cumar muumin oo ah taliyaha nabad sugidda galmudug kadibna lagu biiriyey qaybta loo yaqaano dharcadka waxa uu xusay in gacanta lagu soo dhigay isagoo u socda magaalada muqdisho si uu usoo qabto shaqo halkaasi looga diray oo ahayd in uu soo gudbiyo odayaasha la shaqeeya mujaahidiinta borow tukey maxamed waa mid ka mid ah basaasiintii ay maxkamaddu soo bandhigtay kaasi oo kaalimo waaweyn ku lahaa duqeymo ka dhacay degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sidaba uu afkiisa ka sheegay shaqadan ayaana waxaa usoo bandhigay xildhibaan ay qaraabo ahaayeen oo lagu magacaabo isaaq sandheere xoogaa kadib waxaana basaasnimo kale usoo bandhigay nin la yidhaahdo mustaf wuuna ka aqbalay qaadiga ayaa waxa uu sheegay in borow uu dad u shaqaaleysiiyey maraykanka islamarkaana uu fuliyey laba duqeen sidaba uu afkiisa ka hor qirtay maxkamadda horteeda shaqooyinka aan maraykanka la qabtay waxay kala yihiin sida tan kow waxaan u shaqaalaysiiyey dad badan aniga ayaana mas-uul u ahaa shabakaddaas waxaan saakow ka fuliyey aniga iyo shabakaddayda laba duqaymo tii ugu horraysay waxaan ku fulinay sheekh cabdiqaadir kumaantoos shariixaddana waxaan u dhignay musqusha waxaanu ku qaadanay lacag duqaynta labaad waxaan ku fulinay idaacadda alfurqaan saakow shariixaddana waxaa dhiibay jekey jekey ayaa dhigay lacagna waan ku qaadanay sidoo kale waxaan maraykanka u gudbinay macluumaadka guryo badan oo ku yaallo saakow ayna degan yihiin rag ka tirsan mujaahidiinta sida ku cad qoraalka maxkamadda waxyaabaha la yaabka leh ee loo soo diray waxaa ka mid ahaa inay iska hor keenaan bulshada iyo maamulka gaar ahaan inay isku dhacaan ganacsatada iyo maamulka degmada muddo sanad iyo bar ah oo uu shaqaynayay ayaa waxaa gacantiisa soo galay soddon shariixo oo loo soo dhiibay kuwaas oo laba ka mid ah uu u adeegsaday duqaymaha intaasi kadib qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunka lixdan basaasiinta ah waxaana lagu xukumay dil toogasho ah kadib markii uu soo bandhigay adilooyin ku sugan kitaabka iyo sunnaha amaba isugu jiro qur-aan iyo axaadiid kow in falku ku dhaceen uu yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil xaduriddo ah almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaau bacd ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة المائدة الآية رقم 51 وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والطيب الزاني والمارق من الدين يفترق الجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما intaasi kadib waxaa isqabsaday rasaastii lagu shanaqayay iyo takbiirta dadweynaha oo laga dheehanayay inay aada u qiiraysnaayeen una ciilqabeen basaasiinta maadaama ay horay u arkeen ficiladoodii guracnaa culimada ayaa marar badan waxa ay sheegaan in dadka ugu nasiibka daran ay yihiin basaasiinta u shaqeeya sirdoonada gaalada kuwaas oo muslimiinta u dhibaateeya wax ay calooshooda geliyaan oo keliya ugu dambayntiina seega adduunyadoodii iyo aqradoodiiba faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar xooggan oo maalintii shalay ka dhacay duleedka moqokori midadka ciidamadii ka tirsanaa kuwa dowladda federaalkana waxaa lagu soo bandhigay degmada aadan yabal wararkaas iyo war kale oo ku aadan waxgaradka gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe oo maleeshiyaadka macawisleyda uga digay dagaalka diinladirirka ah waxaa ka waramaya moxamed cali maalintii shalay waxaa duleedka degmada moqokori ka dhacay dagaal aada u xoogan kaasoo khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo qaar ka mida maleeshiyaadka macawiisleyda oo si indhala-aan ah ay usoo dagaalgelisay dowladda federaalka oo iyadu ku fashilantay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkaas oo ahaa mid aada u culus ayaa waxaa lagu dilay soddon ka tirsan ciidankii dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawiisleyda waxaana ku jiray toban ka mida saraakiin kiishii horboodaysay ciidankaas toddoba ka mida meydadka ciidanka huwanta ah ayaa la geeyey degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe waxaana goob fagaaro ah loogu soo bandhigay bulshada degmada qaar ka mida waxgaradka gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo dul tegay meydadka askartan toddobada ah ayaa iiga waramay waxa ay arkeen iyagoona sheegay in meydadka uu ku jiro ninkii hogaaminayay maleeshiyaadka macawiisleyda oo lagu magacaabo cilmi hagar guure waxaa horteenna yaalla toddoba qofood oo mid ka mida laga soo bixiyey jeebkiisa boorso ku jirta boorsadaasoo lacago qalaad ay ku jireen oo qaarkood ay ahaayeen dollar iyo edhikar oo ku qoran yahay inuu yahay nabadoonka guud beesha cali madaxweyne ay ugu qoran tahay calaamad kristanana ay ku taallo oo ay uga taallo bogga bogga ay uga taallo bogga ninkaas muddo sideed sano ah oo wuxuu sheeganaya nabadoonka saddex cali madaxweyne sacuudiyaan buu reer sacuudi buu ahay nijaas buu ku heestay dadka anaa idinka ogow lahaa ilmahu dabaalinayay dagaalkana saa soo abaabulay ilaahay fadligiisna maanta asiga qof la dilo ugu soo horreeyey cimaamad dharkii boqortooyada sacuudiga lagu qaadan jiray ama xog ugu duuban madaxa xitaa garbaha uma saarneen waa sideetan jir waana gulfayo cimaamada maxogay ugu duuban tahay adiga meeqa meydahoo lasoo bandhigay ayaa indhahaada ku aragtay hadda toddobaan arkay labana waana soo wadahan maqlaay weli ima soo gaarin sidoo kale waxa ay maleeshiyaadka macawiisleyda uga digeen inay ku hoobtaan waddada ay hayaan oo ah mid ay aakhiradooda ku seegayaan adduunyadana uu masiirkoodu ku dambayn doono sida saaxiibadooda ku dhacday maalintii shalay oo kale waxaan leeyahay waa laydin khalday diintiina iyo dadnimadiina waa laydinka dhumiyey waxaa laga yaabaa inaad maaragtay ii sheeg hooyada iyo aabbaha oo muslima inaad adigu gaal tahay ka soo noqo maanta tooba kuu furan tahay aan leeyahay waxaan leeyahay waa la dhimanayaa ragga ilaahay dhimashaa loo abuuray laakiin waxaan leeyahay nin walbow iyo ruux walbow minaad oday tahay iyo minaad wiil tahay adoo muslima dhimo oo adoo gaalaha isku dhiman ciddii caqli leh oo ilaahay hanuun la damca ha ka waantoodo oo yaan lagu katoomin waxaanu indhasalcaad waaye wax jira maahan waa aragnay waayo arag baan ku nahay waxaana wax dullinima waaye dadka lagu fidnaynayaa beenbeen waxaa idiin furaynaa akoon xabadaan idin siinaynaa akoona nimankan hadda meesha la keenay maalin saddexaad waxaan maqlay inay yidhahdeen wixii naloo sheegay lacagtii awdi akoonka awey oo la yidhi markaad moqokori qabataan baa laydin siinaya moqokori markay yimaadeena la yidhi kooxle markaa qabataan baa laydin siinaya kooxlana maanta intaysa ayagoo ma qabana ayaga la qabtay ilahay fadligiisa marka waxaan leeyahay yaan lagu katoomin ha laga fiirsado owlaadda ha laga cesado dadkuna hadda meesha baktigoodu yaalna dad ilmaama maahan ee waa dad waaweyne dadka waaweyn iyo dadka yararba waxaan leenahay ilaahay hoo dhowaadaano rabbi ha ka cabsadaano baktigaan iyo dulmigaan ayaan lagu katoomin diinta allah ilaashanaya asigaa ku filan eeg ayaan anagaa nagu filan waxa gaala soo keentana xaba noo tirma diinta ilahay lagu fidnayna dagaalkii shalay ayaa ka mid noqonaya dagaalada taariikhda galaya ee geeska afrika ku dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta nuucyadooda kala duwan leh ee hoostaga shisheeyaha iyo reer galbeedka duulaanka kusoo qaaday dalka waaliga walaayada islaamiga ah hiiraan ayaa ka warbixiyey dagaalkii shalay ka dhacay gobolkaas kaas oo lagu dilay saraakiil sarsare moxamed daahir calasow ayaa ka waramaya iyadoo maalintii shalay duleedka magaalada muqokori ee gobolka hiiraan lagu dilay in ka badan soddon askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa weliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxa uu ka warbixiyey dagaaladii shalay dhacay iyo si guud xamlada ka dhanka ah wilaayadaasi sheekh guuleed abuunabhaan oo u warramay idaacadda alfurqaan ayaa sheegay in ay dhabar ka jeediyeen oo ay kala cararayaan maleeshiyaadkii huwanta ahaa ee kusoo duulay gobolka kuwaas oo taageero ka helayay maraykanka runtii hadda maanta waxay maraysaa in ay dhabar ka jeediyeen qaybahoodii kala duwanaa baqdintii iyo muxuuha carabka bilowday si guud marka dagaalkii waxaan maraynaa haddeer in ilaahay tabaaraka watacaala ciribtooda uu ku celiyey oo intiqaamkii alle uu bilowday mujaahidiintuna asbaabta ay la imaadeen ilaahay nasrigiisana ay rajaynayaan ayna u bilaabatay maleeshiyaadka macawisleyda iyo ciidamada dowladda federaalka ee shalay lagu laayay dagaalka ka dhacay gobolka hiiraan waxaa ku jiray horjoogayaal caan ah waxaana ka mid ahaa cilmi hagar guure oo ahaa oday ka mid ahaa aas-aasayaashii macawisleyda islamarkaana kicinayay uu abaabulayay dadka si uu kaga hor keeno mujaahidiinta al-shabaab sheeguuleed abuunabhaan ayaan weydiinay waxa uu ka yaqaano cilmi hagar guure wuxuu ahaa mu'asiskii ama mu'asisiintii ugu waaweyneed magaca loo yaqaano murtadiinta macawisleyda raggii as-aasay buu lumber one ka ahaa wuxuu ahaa sharta hadda socota ra'sigeedii buu ahaa oo dadkii deganaayo muslimiinta ahaayoo shareecadooda hoosteeda ku noolaa ninkii taxriidiyey oo ku kiciyey inay la dagaalamaan sharciga alle dadkii u sababta ahaa ayuu ahaa marka wuxuu ahaa nin daaqo weyn buu ahaa ilaahay subxaana wa tacaalana maalin ku qabtay maanta ayuu ka dhigay ee wixii uu mudnaa wuu helay oo ah in ummadda ilaahay uu ka horleexiyo ilaahayna mujaahidiinta gacantooda uu ku bixiyo sheeguulaad abuunabhaan ayaa fariin u diray kuwa la midka ah cilmi ee la dagaalamaya sharciga allah waxaan leenahay ilaahay u toobadkeena subxaana wa tacaala towbada ilaahay waa maftuux ilaahayna cidda u toobadkeenta waa jecel yahay soo laabta xaaba naaree ha noqonina dadka aad maanta ahalkiiyo qaraabada u tihiin oo aad dabka geliseen oo aad baabi'inaysaan ilaahay wuxuu idinka rabay subxaana wa tacaala quu anfusakum waahliikum naaran buu idinka rabay maanta adinka ayaa shidaya xaabana ka dhigay naarta lagu shiday leanna waxay la dagaalamayaan waa sharciga alle waxay la dagaalamayaan waa kitaabkii iyo sunnadii wax abaalkooda dadka noocaas uu noqonayaana ilaahay baa horey noogu sheegay subxaanahu wa tacaala marka dadkiinana badbaadiya adinkana isbadbaadiya gebagabadii waxa uu fariin dhaxalgal ah u jeediyey dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada hiiraan isagoo ugu baaqay in cadowga garab iyo gaashaan loo noqon waxa aan marka u dardaarmaya dadka muslimiinta si guud gaar ahaan wilaayada islaamiga hiiraan waxa weeye in dad yahow muslimiinta allah aan ka baqno ilaahayna aan isku xirno addoommo dhabana aan noqono qodobka labaad oon dardaarmaya waxa weeye cadowga soo duulay oo sharcila dirirka ah oo kalarada kala duwan leh oo maraykanku ka mid yahay oo turki ka mid tahay oo etoobiyaanka ka mid yahay oo qatar iyo ridaya isugu jira kristan intaba isugu jira tirada badan oo soo duulay waxbana aan qaadi doonin oo caaqibada iyo ciribta dambe ay yeelan doonaan dadka muslimiinta ah oo aad ka midka tihiin cadowgaa ilaahay garab iyo gaashaan ha u noqonina sharaf baad ku noolaydeen diintiina aad haysateen ilaahay shareecadiina isku maamulayseen wixii idiin dhexeeyey adinkiiyo qabaa'ishii xumaantii baa mujaahidiintu dhammeeyeen adduunka oo dhan maslaxa la dhigay khayr baa idiin jiray xuquuqdii xaqaad ka isku lahaydeen baad kitaabka alle ku kala doonateen oo ku kala qaadateen xiqdigii iyo xaasidnimadii baa idinka baxo bisababi mujaahidiin buu ilahay idinkaga saaray madaxda ugu sarraysa dowladda federaalka sida madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaarihiisa ayaa ka tacsiyeeyey horjoogayaasha shalay looga laayay gobolka hiiraan waxaana ay aad kaga naxeen geerida cilmi hagar kaas oo meydkiisa lagu soo bandhigay degmada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe warkaan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ku dhowaad labaatan ruux ayaa ku dhintay dalka morocco kadib markii ay cabeen qamri sumaysan warbaahinta dalka morocco ayaa ku warantay in sagaal iyo toban ruux ay dhinteen ka gadaal markii ay cabeen qamri sumaysan taas oo sababtay dhammaadka noloshooda ciidamada booliiska dalkaas ayaa magaalada qasrul kabiir oo dhacda waqooyiga dalka morocco ayaa waxay ku qabteen nin afartan iyo siddeed jir ah kaas oo lagu eedeeyey inuu kulug lahay falkan islamarkaana sagaal iyo tobanka ruux ee dhimatay oo isagu qamriga ka iibiyey mas-uul ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee morocco ayaa sheegay inay jiraan dad kale oo ay xaaladoodu liidato kuwaas oo iyaguna ku sumoomay qamriga ninka la xiray ayaa la weydiinayaa su-aalo ku saabsan qaabka ay wax u dhaceen iyo ka warqabkiisa ku aadan dadkan sunta loogu daray qamriga warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa